wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu aleh wasalam walaalayaal halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa kitaabka layidhaahdo caqiida taxaawiya oo inoo akhrin doono sheekh cabdinaasir xaaji axmed xafidahullah kitaabka lagu akhrin doona masjidulhudaa magaalada laascaanood maanta oo ah maalintii saddexaad bishii rabadaan taariikhda hijiriga ay tahay bishii sagaalaad saddexdeedii taariikhda miilaadigana maalintii shaniyo tobnaad bishii sagaalaad labada kun iyo todobada ayaannu idiin soo gudbin doonnaa insha allah biidn illahi kariim haddeerna shiiq ayaan kusoo dhoweynayaa fale tafadal mashkuura الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إن شاء الله تعالى وحن بلا بدونا كتابك العقيدة الطحاوية ayaynu insha allahu tacaala bilaabi doonnaa waxaynu ka hormarinaynaa kelimaad koobkooban oo kitaabkan oo kitaab caqiidaa ah oo calaa manhaj ahlusunna waljamaaca yani ku socda cumuuman waxaa muhiima in la garto qof kasta oo muslim ah ama shayga laga hadlaya caqiide ha ahaado ama waxyaabaha camaliyaadka ah aan caqiidad ahayn ha ahaato intaba waxaa lagu raacayaa nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh kitaabka qur-aanka iyo sunnaha rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi labadaas baa looga dambaynayaa oo shay kasta oo laga hadlayo iyaga waa in deliil looga helaa iyagaana asal ah waayo xaqa iyo baatilka hanuunka iyo baadinimada intaaba waxa weeyaan nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh isaga kala caddeeyey wmaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu faintahu baa ilaahay yidhi wixii rasuulku idinla yimi qaata wuxuu idinka reebayna ka hadha wuxuu rasuulku inoola yimi waa xaqii waxa uu inaga reebayna waxa weeyaan waa wixii baatilka ahaa ee aan sharciga ku bannaanayn nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ayaa waxaa laynoola soo diray hidaaye iyo hanuun isagaana inoo keenay wixii xaq ahaa ee hanuun ahaa wixii inoo diiday oo dhammina waxa weeyaan wixii baatil ah huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini اlxaqi liyudhirahu cala diin kullihi wakafaa biاllaahi shahiidan waa kaa layidhi subxaana wa tacaala marka wax kastoo laga hadlayo masale kastoo laga hadlayo waxaa la rabaa inay deliil lahaato oo kitaabka iyo sunnaha deliil looga helo waayo wixii aan deliil lahayni waxa weeye diin noqon maayaan cilmiga naafica ahi waa cilmiga nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi lagala kulmay halkaasi markaa mu'min kasta waxaa laga doonayaa inuu ku raaco kitaabka iyo sunnaha inuu raaco oo caqiidada iyo waxyaabaha kale ee farciyaadka ama camaliyaadka inuu ku raaco ayaa la doonaya kitaabka iyo sunnaha wuxuu yihi kullu lculuumi siwa alqur'aani mashqalatun إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين علوم دمانتيد wixii kitaabka ilaahay ka soo hadhay waa mashqala waxaa qofka mashquulinaya aan macno weyn lahayn marka laga reebo xadiidka rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi iyo fiqhiga oo fahamka diinta ilaahay la fahmaya ah cilmi waxaa la yidhaha buu yidhi wixii xadaanaa oo yani macnaha rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh laga soo guuriyey iyo marka waxay noqonaysaa qur'aanka iyo sunnaha iyo wixii labadaa lagu fahmayo ayuunbaa cilmi la yidhaahdaa wixii kale waa waswaasu shayaaطiin shaydaanku wuxuu kugu waswaasinaya weeye waxaa kaloo muhima iyadana in la fahmo oo daruuriyana ah in la raaco ariiqatu salaf asaalix oo kitaabka qur'aanka ah iyo sunnaha rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dadkii fahmay ee ku dhaqmay ee talaamiiddii rasuulka ah ardaydii rasuulka oo saxaabadii rasuulka ah wixii ay fahmeen ee ictiqaadkay qaateen iyo fahamkoodii in diinta loo fahmay ayaa la doonaya waayo nebiyu llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum yacni dadka waxaa ugu wanaagsan qarnigaygii iyo ka kuxiga iyo ka kuxiga ayuu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh quruunu mufadala zamannadaa ilaahay fadilay oo acmaashii la samaynayey wakhtiga ah iyo aqwaashii iyo hadalladii lagu hadlayey iyo waxyaabihii la caqiidaysnaa waa wixii ugu fiicnaa bay ahaayeen zamankaa zamankaa rasuulku ammaanay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi oo saxaabadii ay joogeen oo nebiyu llaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh cilmiga ka qaadanayeen markaa salafka waddadoodii in la qaado oo iyana laga dheegto fahamkooda la qaato ihtimaam la siiyo ayaa iyana muhima wa khayru lumuuri alsaalifaatu cala alhudaa wa shara alumuuri almuxdathaatu albadaa'icu wixii khayr oo dhammi waa wixii salafkii saalixa ay sameeyeen marka waa ilaahayna wuu ammaanay oo marka salafka laga hadlayo saxaabadii rasuulka ayaa kow ka ah oo u horeeya waasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar wاladiina اtabacuuhum bixsaani radia allahu canhum aradu waa ka ilahay ammaanay kuwaa horreeyey muhaajiriintii iyo ansaartii iyo kuwii wanaaga ku raacay ilaahay baa subxaanaه wa tacaala ammaanay cabdillaahi ibn mascuud wuxuu leeyahay markuu ka hadlayey saxaabadii rasuulka man kaana minkum mustanan falyastanna biman qad maat qofkii cid ku dayanaya oo waddadooda jidkooda qaadaya dadkii dhintay waddadooda ha qaado fa ina alxaya laa tu'man calayhi alfitna dadka nool fitna loogama aamin aha ulaa'ika asxaabu muxammadin kuwaasi marka asxaabtii rasuulka weeyaan abaru haadihi اlummati quluuban waa kuwa ummaddan ugu qalbi wacan marka quluubta ummadda la eego wixii nebiyu llaahi moxamed rumeeyey ee raacay kuwa ugu qalbi wanaagsan waa saxaabadii rasuulka wa acmaquhaa cilman waa kuwa ugu gundheer ugu xeedheer xagga cilmiga iyo aqoonta iyo fahamka iyo diinta kuwa ugu aqoon badan bay ahaayeen saxaabadii rasuulka wa aqaluhaa takallufan yacni isyaalyaal iyo wax iska raadin waa kuwa ugu yar oo macnaha takalluf iyo iska yaalyaal iyo isla raadin ay wax isku kallifaan aan ilaahay ku mashaqaynin markaa kuwa la imanaya may ahayn wuxuu ihi waa qowmun اkhtaarahum اllahu lisuxbati nabiyihi waiqaamati diinihi facrifuu lahum xaqahum watamasakuu bihadyihim fainahum kaanuu cala alhuda almustaqiim waa qowm buu ihi ilaahay subxaanaه wa tacaala u doortay suxbadii rasuulka ilaahay baa wuxuu u doortay inay noqdaan kuwii nebiga asxaabta u ahaa taasaa wax weyna in ilaahay u doortay iyo diinta ilaahay inay oogaan markaa waxaad garataa buu ihi xaqooda garo hadiga iyo waddadii ay qaadeenna qabse ayuu ku yidhi fa innahum kaanuu calaa hudan cala alhuda almustaqiim hanuun toosan ayay ku sugnaayeen markaa waa inaad saxaabadaa waddadoodii iyo fahamkoodii aad qaada imaamu shaafici raximahu اllahu tacaala wuxuu leeyahay hum fawqanaa fii kulli cilmin wacaqlin wadiinin wafadlin wakulli sababin yunaalu bihi cilmun aw yudraku bihi hudan wara'yuhum lanaa khayrun min ra'yina lianfusina iyagaa naga sarreeya buu ihi saxaabada rasuulku iyagaa naga sarreeya fii kulli cilmin wacaqlin cilmi kasta iyo caqli kasta iyagaa nooga fiican iyo diin kasta iyo fadli kasta iyagaa nooga sarreeya buuhi iyo sabab kasta oo cilmi lagu gaadho ama hanuun lagu gaadhaba iyagaa nooga horreeya waayo dee waxa weeye waxyigii baa soo degayey oo ay la nool yihiin aayaadka qur-aanka rasuulka ku soo degaya dhacdooyinkii bay la baashireen rasuulkii bay la safteen oo jihaadkii bay xoogeeyeen diinta barashadeedii markaa diintii oo dhan bay xambaarsan yihiin oo ay fahmeen oo garteen qur-aankii oo soo degayey oo awdaacdii ku soo degayey iyo xaaladihiisii ay goobjoog ka ahaayeen iyagaa marka waxa weeyaan cilmi iyo caqli iyo fadli iyo diin si walba iyagaa nooga horreeya ayuu leeyahay imaamu shaafici raximah llahu tacaala ra'yigoodaana kaayaga ka fiican buu leeyihi ra'yiga iyagu leeyihiin baa kaayaa ka fiican imaam axmed baa hadalkaasoo kale see qudhiisu wuxuu leeyahay usuulu الsunnati cindana altamasuku bima kaana calayhi asxaabu الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam sunnaha yani ahlu sunnaha usuushoodu waxa weeyaan in la qabsado wixii ay ku sugnaayeen saxaabadii rasuulku wa calaynaa an nabtacida duruqa ahlilkalaam ahlukalaamka waddadooda waa inaan ka fogaanaa ahlukalaamku waa kuwii khilaafay kitaabka iyo sunnaha ee ictiqaadka ku doonay caqliyaadka iyo falsafaadka oo wakhtiyaashii dambe ee la alifay ee maxaan ku dhahay kutub badan oo nimankan falaasifada ama griigiyiinta nimankii la odhan jiray kutubtoodii yunaanka ku qorrayd af carabiga loo tarjumay oo fii wati fii zamani dawla cabaasiya waliba aad u faaftay wakhtigaas baa waxaa soo galay caqliyaad fara badan iyo afkaar fara badan oo khilaafsan kitaabkiiyo sunnaha markaasaa waxaasaa la daraaseeyey tawxiidkia markaa waxaa la soo dhexgeliyey waxyaabo caqliyaad ah in markaa ilaahay lagu maaragtay sugo waxyaabo caqliyaad ah ama masaa'ilka lagaga hadlo waxyaabo khilaafsan ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnihiisa oo xaggii naqliga khilaafsan nimanka noocaas ee ee khilaafaya kitaabka iyo sunnaha oo caqliyaad wax ku sugaya kuwaasba ahlukalaam la yidhahdaa marka waa in laga fogaadaa wuli ahlukalaamka wixii khilaafsan kitaabka iyo sunnaha ee daraasada caqiidada ahlu khilaafsan kitaabka iyo sunnaha ahlukalaam baa la yidhahdaa ahlukalaam walidaalika ba abu yuusuf oo aynu u tegi doono ragga yani ictiqaadkooda kitaabkan lagu alifay ayaa wuxuu leeyahay nin la odhan jiray bishir ilmarisi oo nimanka ibnuxarifiinta ka mid ahaa ee ahlukalaamka ahaa alcilmu bilkalaami huwa aljahlu waljahlu bilkalaami huwa alcilmu buuri barashada cilmukalaamka la barto cilmukalaamku waa kaa khilaafsan kitaabkaiyo sunnaha eele tawxiid baanu ka hadlayna odhanaya oo caqaa'idka khilaafsan kitaabka iyo sunnaha loo jeedaayo waa jahli buuri kalaamkaasoo laga jaahil noqdaana waa cilmi kalaamka ay nimankaas daraasaynayaan oo laga jaahil noqdaa ayaa cilmigiiya buuhi imaamu shaafici markuu ka hadlayay kuwa ahlu kalaamka ah wuxuu idhi xukmii fii ahli اlkalaami an yudrabuu biاljariidi waاnnicaal xukunkaygu waxa weeye kuwa ahlu kalaamka ah ee kitaabkiiyo sunnaha khilaafay waa in la uleeyo oo kabaha lala dhaco wayutaafu bihim اlcashaa'ir qabaa'ilkan lasoo dhex mariyo o la yidhaahdo hada jazaau man taraka alkitaaba waالsunna waaqbala cala alkalaam weliba in loo yidhahdo weye kaasi waa abaalka qofka kitaabka iyo sunnaha khilaafa ee cilmu kalaamka iyo waxyaabaha falsafaadka ee baatilka u jeestay abaalkiisu waa caynka in loo yidhahdo waayo qof hadduu kitaabka iyo sunnaha khilaafo waa lumay waman yushaaqi rasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhudaa waytabic gayra sabiili اlmu'miniin nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira kitaabkan caqiida طaxaawiya ayaa la yidhahdaa waxaa alifay abu jacfar aلطaxaawi xoogaa kelimaad haddaynu ka nidhahno abu jacfar aلطaxaawi imaamu الdahabi fii siyar aclaam الnubalaa kitaabkaasuu tarjamadiisa kaga hadlay mujalladka شhan iyo tobnaad safxadda toddoba iyo labaatan ayuu kaga hadlay wuxuu leeyahay alimaamu اlcallaamaةu alxaafiظu الkabiir muxadiثu الdiyaar الmasriya wa faqiihuha waa ninka imaamka caalimka xaafidka weliba maaragtay muxadid waddankaa masar muxadidkeedii ahaa iyo faqiihigeedii abu jacfar axmed ibnu muxamed ibnu salaama ibnu cabdilmalik alasdi magaciisuna waa aynka abu jacfar waa kunyadiisa magaciisuna axmed ibnu muxamed ibnu salaama weeyaan asdi baa loo nisbeeyey oo qabiilkiisu waa reer asdi buu ahaa wuxuu ka siihaa alxajri alxajri waa jilibka asdigaa marka laga sii dhaadhaco waa jilib hoose ayaa xajri la yidhahdaa almisriy alطaxaawiy alxanafiy intaas uu nisbeeyey reer masarna wuu ahaa طaxaawi waa طaxa magaalo la yidhaahdo ayuu markaa yani ka mid ahaa ku tiirsan magaaladaas yani ka dhashay xanafiyulmadhab ayuu ahaa laba boqol iyo sagaal iyo soddonka hijiriyada ayuu dhashay waa nin mutaqadima oo kitaabkana waa kutubu salaf ayuu ka mid yahay marka taariikhdaa la eego rag fara badanoo culimaha oo ilaa saddex boqol gaadhaya ayuu cilmiga ka bartay baa la yidhahdaa cabdilqaayib ibnu rifaaca ayaa ka mid ahaa haaruun ibni saciid alayli abtigii oo abu ibraahiim ismaaciil ibnu yaxya almusani oo imaamu shaafici ardaygiisii ahaa imaamu shaafici kutubtiisii markuu masr yimi ninkii cilmigiisa ururiyey ayuu ahaa abu ibraahiim ismaaciil ibnu yaxya almusani ninkaasaa sheekhu ahaa isagana abti u ahaa marka waxaa la yidhahdaa isagu dee wax ka bartadoo markii dambe nin dee muxadid ayuu noqday cilmulxadiidka ayuu iyo fiqigaba heer sare ayuu ka gaadhay oo talaamiiddiisa waxaa ka mid ahaa baa la yidhaahdaa abu jacfar aلطaxaawi abulqaasim aلطabraaniy imaam طabraani ayaa ka mid aha khalqi fara badan ayaa ardadiisi ka mid ahaa oo waxaa la yidhahdaa marka marka masr la joogay wakhtigiisii nimanka xanafiyada la yidhahdo sheekhoodii ayuu ahaa sheekhoodii ayuu ahaa oo waxaa ka bartay abi jacfar ibn abi cimraan iyo abi khaasim oo axnaafta fuqahadoodii ahaa raggu wax ka bartay baa raggaasaa ka mid ahaa aduu markii hore shaafici buu ahay waxoogaa abtigii baa hadal adag ku yidhi way maalinta isku cadhoodeen yunbuba wadaadkaa kale oo ibn abi cimraan alxanafi ayuunbu u wareegay markaa isaga ayuu markaa wax ka bartadoo madhabtii dee uu ka qaatay marka xanafiyada mana ahayn baa le mutacasib mutacasib fi lmadhab kuma ahayn waxbaa laga soo guriyay waxaa ka mid a oo wiilkiisiyo cali bn abi jacfar aطaxaawi wuxuu leeyahy aabbahay waxaan ka maqlay isagoo leh nooga qiseeyey buu yidhi abi cubayd nin faqiihoo la odhan jiray ayay maalin markaa mudaakara masaa'il cilmiya ayay isdhaafsadeen markaasaa masalaan ka jawaabay buu yihi faajabtuhu yowma fi mas'alatin faqaala lii maa haadaa qowlu abi xaniifa hadalkaad ku hadashay qowlkii abu xaniifa maaha ile macnaha dee mar haddaad madhabka abu xaniifa u nisbo sheeganayso adugu hadalkaa aad tidhi kii abu xaniifa maaha markaasaa waxaan ku idhi buu yidhi faqultu la ayuha alqaadi a kullu maa qaalahu abu xaniifa aquulu bihi wax kastoo abu xaniifa yidhi miyaan odhanaya anigu yidhi macnaha ma waxaad ii marinaysaa buu yidhi inaan ahay nin maaragtay wuxuu abu xaniifa ku hadlo dhan ku hadlaya markaasuu yidhi maa danantuka ilaa muqallid yacni kumaan malayn muqallid inaad tahay mooyaane markaasaa waxaan ku ihi wahal yuqallidu ilaa casabiyun yani nin casabiyo mutacasib ah mooyaane nin kale miyuu muqallid noqdaa oo dee ahlucilmigu inuu masalada daraaseeyo madhabtii ha daraaseeyo oo cilmigii aimadaha ka qaato laakiin wixii ay kitaabka ku khilaafeen iyo sunnaha waa la dhaafaya waa laga gudbaya marka arrintaasaa mashhuur ku noqotay masar wahal yuqallidu ilaa casabiyun oo wadaadkii qaadigana ugu korriyey aw qabiyun whal yuqalid ilaa casabiyun aw qabiyun a'immadu aad bay u ammaaneen abu jacfar aلطaxaawi markay tarjamadiisa qorayeen sida imaamu dahabi oo kale wuxuu leeyahy wakaana iqatan habtan faqiihan caaqilan wuxuu ahaa nin maaragtay iqaa waa erayada marka laga hadlayo musطalaxa yani ammaanta ah maxaan ku ley tacdiilka ah iqatun habt marka la yidhahdo waa nin markaa habti ayuu ahaa faqiih buu ahaa caaqil buu ahaa ibn kaiir qudhiisu kitaabkiisa albidaaya wاlnihaaya wuxuu leeyahay huwa axadu الhiqaati اlahbaat wاlxufaadu اljahaabida ayuu ku yidhi ragga hiqaadda ah ee lagu kalsoon yahay ee culimmada waaweyn ayuu ka mid ahaa buu leeyahay abu jacfar aلطaxaawi musanafaadkiisa waxaa ka mida kitaabka aynu hayno caqiidadaah kutubtu alifay waxaa ka mida kitaabka layaha macaani اlaaahaar oo kitaab fiqiya oo laakiin adiladiisii wata oo masaa'ilka khilaafigana uu aada uga hadlayo daliilkeeda uu keenayo oo uu niqaashayo oo iyo wixii khilaafaada uu keenayo oo radinayo oo markaa qowlkii isaga dee ula muuqan ula muuqda sawaabka ayuu markaa keenaya macaani aaahaar baa layidhahda waxaa kaloo jira kitab lahay mushkil aaahaar oo isaguna kitaab aada u fiican ah oo axaadiidta aad mooddo inay tacaarudayaan oo iska hor imanayaan buu ku soo ururiyey markaasuu haddana tawjiihiyey oo jamcintooda iyo tarjiixaadkooda iyo masaa'ilka axkaamta ee fiqiga laga qaadanayana meeshaas ayuu ku caddeeyey axkaam ulqur'aan baa ka mid ah marka kutubtiisu way fara badan tahay wuxuu dhintay baa layaa saddex boqol iyo koob iyo labaatankii jiradu markay ahayd ayaa la oobsaday raximah اllahu tacaala qaala alimaamu اlxujaةu abu jacfar waraaq aلطaxaawi bmisra raximah اllahu tacaala hada dikru bayaani caqiidati ahli الsunaةi wاljamaca qaala alimaamu imaamku wuxuu yidhi alxujatu xujada ahaa abu jacfar alwaraaq kunyadiisu waa abu jacfar alwaraaq aلطaxaawi waraaq waxaa la yihahdaa ninka kaatibka ah ee kutubta intuu qoro taaliifiyo haddana iibiya ayaa waraaq la yidhaahdaa marka taasaa loo nisbeeyey ninka lacagta iyo waxaa ka shaqeeya ee na waa la yihahdaa maaragtay maaragtay sarifka iyo waxyaabahana waraaqna waa la yihahdaa lakin halka waxaa loo badanya inuu yahay kaatibka waxaan ku hay nin wax qoro oo kutubta wax qoraa qoraa inuu ahaa wuxuu yidhi haadaa dikru bayaani caqiidati ahli sunna haadaa kani dikru bayaani caqiidati ahli sunna ahlu sunna waljamaaca caqiidadooda caddaynteed xusideed weeyaan waxaa laga yaabaa intan yaro hore inaanu kitaabka sharaxa ku oolin oo naquulu fii tawxiid illahi uu ka bilaabanayo lan kuwa matniga ragga matniga haysta ayuunbay markaa intaa hore ugu taallaa wuxuu yidhi kani waxa weeyaan caqiidadii ahlu sunnaha caddaynteeda xusideedii iyo sheegiddeedii weeyaan calaa madhabi fuqahaa'i ilmilla diintan iyo milladan fuqahadeedii dariiqoodiina markaa yacni maxaanku dhahaa lagu sheego abi xaniifa ahaa nicmaan ibnu haabitin alkuufi iyo wa abi yuusuf yacquub yacquuba bna ibraahim alansaari wa abi cabdillaahi moxamed ibn xasan ashaybaani ridwaan illaahi calayhim ajmaciin alla subxaana wa tacala dhammaantood ka raali ahaada halka markaa masaa'il dhowra ayaa ku jiro wuxuu tilmaamay caqiidadii ahlu sunnaha oo markaa ku binaysan calaa madhab fuqahaa'i ilmilla caqiida markaa kitaabku kitaab caqiida inuu yahay buu kuu sheegayaadoo caqiida maxaa liha caqiida waa faciila oo bimacnaa mafcuula ay macquudan calayhi shayga la gunta ayaa la yidhahdaa caqiida waa shay macquud oo la guntay oo macnaha qalbiga uu qofku ku guntay baa caqiida la yidhahda shaygu markay qalbiga uu garo waa shay markaa sugan asalku halkaasu ka yimi wixii qalbiga galaan dee wax guntanoo sugan weeyaan lafdiga caqiida muraadifna waa leeyahay erayo muraadif ah oo la macnaa maxaa ka mid a erayadaas maxaa ka mid a altawxiidu maxaa kaloo ka mid ah assunna maxaa kaloo ka mid ah ashariica erayadaas oo dhan waa erayo muraadif ah oo loo isticmaalo caqiidada loo isticmaalo inkastoo qaarkood ay ka shaamilsan yihin oo caqiidado keliya aan loo isticmaaline dee waxyaabihii kale ee maalan dee furuucdaana loo isticmaalayo oo maalan yacni assunna dee waxaa la yidhaahdaa waa ka macno ballaarhantay caqiidadana waa loo isticmaalaa sunno oo macaani kale looga jeedana waa jirtaa oo kutub fara badanoo assunna lagu alifay baa jira oo looga jeedo masaa'il alcaqiida sida assunna liimaam axmed kitaabu sunna liimaam axmed kitaabu sunna libni abi caasim kitaabu sunna liaxmed ibni haaruun alkhalaal kitaabu sunna liibni abi xaatim alraazi kitaabu sunna liabi shaykh alasfahaani kutubtaasoo dhan kutubu sunna ayaa la yidhahdaa laakiin maxay ka hadlayaan masaa'il caqiida iyo tawxiid bay ka hadlayaan isla markaa haddana waxaa jira kutubu sunna kutub la yihahdo dee waxaa weeyaan axaadiistii o dhan sheegayso fiqigii iyo axaadiis axkaamtii iyo caqiidadii bay ku jiraan marka lafdigaa asunna caqiida waa loo isticmaalaa waxaa kaloo caqiida loo isticmaalaa ashariica ashariica oo lafdigaa shariica maalan alaajuri sheekha la yidhaahdo wuxuu alifay ashariica kitaab la yihahdo marka kitaabka ashariica waa kitaab caqiide ah masaa'il caqiida unbuu ka hadlayaa dee shareicaduna caqiida waa noqonaysa maalan marka ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waaladii awxaynaa ilayka wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wamuusa waciisa an aqiimu ddiin walaa tatafaraquu fiih markaad ambiyada dhammaantood shariica waaxid ay ku kulmeen marka caqiida waaxidaa loo jeedaa caqiide keliya ku kulansan yihiin oo caqiidadaas maxay tahay ilaahay keligii in la caabuday dhammaantood la yimaadeen shareeca iyadoo looga jeedo masaa'ilka axkaamta iyo camaliyaadkana ilaahay wuxuu yidhi kullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaajan maalan dee shircatan wa minhaajan marka la leeyahay waxa way qolo kastaba dee waxaan u jidaynay nidaam iyo shareeco ay ku socoto rasuulku wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh alambiyaau akhwat alcallaat addiinu waaxid wsharaa'icu shataa waa walaalo maxaan ku dhahay kala baha oo macnaha waxaa loo jeedaa diintooduna waa mid keli ah oo caqiidadooda mid keliya ah laakiin shareecadu maxay tahay waa shata marka sharaaci shata marka loo jeeda halka kan waxay ku socotaa inay tahay yani wixii aan ahayn caqiide wixii aan ahayn baa loo jeeda marka taas waxaa weeyaan waxaa weeyaan waxaa la yidhaahdo alcaqiida oo uu ka hadlay sheekhu muraadifaadkaasay leedahay lafdiga tawxiid qudhiisu waa muraadif uu yahay tawxiid waa muraadif ayuu u noqonaya maxaan ku dhahdaa marka laga hadlaayo maxaan ku dhahdaa caqiidada muraadif buu u yahay waxaa kaloo sheekhu u taabtay waxaa leeyahay ahlu sunnati waljamaaca oo ahlu sunna waljamaaca caqiidadood buu halka kaga hadlaya ahlu sunna waljamaaca laba tacriif bay leedaho midna waa tacriif caam ah oo maa qaabala aلsunna baa loo jeedaa wixii sunno qaabila oo meeshaa waxaa ku baxaya un waxa layaha raafido shiica unba meesha ka baxaysa wixii shiicada qaabilo oo dhan ba waxaa la yihahdaa ahlu sunna kaasi waa macne waad marka saadii goor meelaha dee shiicadu joogto shiica iyo sunna la leeyahay markaa sunnadaasi waxaa loo jeedaa wixii shiica ka soo horjeedo o dhan ba ahlu sunna la odhanaya oo isku duub markaa isku qaado marka istilaaxa akhaska ah oo markaa dee dhabta ah marka laga hadlaya laraba in la taabtana waxaa loo jeedaa ahlusunna waljamaaca waxa weeyaan waa salafu saalix saxaabadii iyo taabiciintii iyo quruun mufadala dadkii kitaabkiiya sunna haystay ayaa waxaa layahaa ahlusunna waljamaaca ciddii ku raacday ee zamankan dambe nool ee iyana manhajka haysata alkitaab wasunna calaa sala manhaji salaf wixii ku socdana iyana waa la odhan karaa marka ahlusunna waljamaaca oo marka tacriifka noocaasiina waa tacriif alakhas oo kaasaa markaa loo jeeda marka kutubtan la daraasaynayo kutub alcaqiida kuwa loo jeedana waa macnahaas sheekhu wuxuu kaloo taabtay calaamada fuqahaa ilmilla markuu leeyahayna waxaa meesha ku jira dee fuqahadii diinta tan oo uu tilmaamay oo uu saddex sheekh ka tilmaamayoo abu xaniifa iyo labadiisii arday abu yuusuf iyo maxamed ibnu xasan ashaybaani oo talaami ardaydiisii ah marka waa caqiida ku binaysan waa calaamadaha ahlusunna waljamaca oo ku binaysan calaamadaha fuqahaa ilmilla markaa mujmal ahaan caqiidada kitaabkan ku taallaa way waafaqsan tahay ahlusunna waljamaca laakiin masaa'il ay ku khilaafsan tahay baa jira ahlusunna waljamaaca masaa'il qaarkood iska fudud yihiin qaarnood culus yihiin oo masalada ugu muhiimsan waxaa weeyaan iimaanka oo wuxuu odhan doonaa kitaabka gudihiisa ina aliimaana iqraarun biاllisaani wa tasdiiqun biاljanaan wa ana ahlahu fii aslihi sawaa'un yacni iimaanku waa carabkoo laga qiro iyo qalbigoo laga rumeeyo dadka mu'miniintiina asalkiisa waa ku siman yihiin oo dadku xagga iimaanka waa isaga mid arrintaas oo marka ay ku magacaabeen raggan hadda sidaa yidhi oo abu xaniife iyo talaamiiddiisa ahaa murji'atu lfuqahaa bay u bixiyeen murji'atu lfuqahaa masaladaa markay ka hadleen aad ba ahlu sunnaha marka ay ugu khilaafeen oo markaa loogu diiday taana insha allahu waxaynu ka hadli doonnaa markaynu meesheeda soo gaadhno markaa sheekhu wuxuu leeyahay hada dikru bayaani caqiidati ahlisunati waljamaca calaa madhabi fuqahaa ilmilla iyo wamaa yactaqiduunahu wadikru bayaani maa shay caddayntii ayuu markaa uu sheegay sheekhu yactaqiduuna ay caqiidaysan yihiin oo min usuuliddiin usuuliddiinkii caqiida iyo tawxiidkii ah iyo wayadiinuuna ay ka din yeeshaan bihi kaa rabalcaalamiin allaha caalamka rabbiga u ana ay uga din yeelanayaan kaa sheegitaankii ayuu markaa sheekhu ka hadlaya wey waxay markaa caqiidaysan yihiin oo usuuluddiin ah usuuluddiinka waxaa looga jeedaa waa usuulu iimaan iimaanka usuushiisa iyo wixii raacaya tawxiidkii o dhan baa looga jeedaa oo lafdiga in kastoo aan oo lafdi ahayn maxaan ku dhahdaa dee adilada ku soo arooray laakiin ahlu sunna way isticmaaleen oo usuuluddiin way isticmaaleen iyagoo looga jeedo masaa'ilka tawxiidka caqiidada looga jeedo usuuluddiin marka waxay caqiidaysan yihiin ee usuuluddiin ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala allaha caalamka rabbiga waa ay uga diin yeelanayaan arrintaa caddaynteed ayuu markaas sheikhu ka hadloo wuxuu yidhi naquulu fii tawxiidi illaahi muctaqidiina bitawfiiqi illaahi ina allaha waaxidun laa shariika lahu wuxuu abu jacfar axaawi leeyay naquulu waxaan leenahay fii tawxiidi illaahi alla subxaanahu wa tacaala waxdaaniyadiisa sha'nigeeda waxaanu ka leenahay muctaqidiina xaal aanu caqiidaysannahay bitawfiiqi illaahi waafajinta ilaahay uu ilaahay na waafajinayo waxaanu leenahay ina allaha alla subxaanahu wa tacaala waaxidun waa keli alle laa shariika lahu wax shariik ah oo ku lamaan alle subxaanahu wa tacala uma sugnaanin tawxiidku marka halka ku bilaabado de waana ashrafu alculuum culuum maxaan ku dhahdaa wax laga hadlo tawxiidka ayaa u sharaf badan marka waxaanu leenahay buu leeyahay tawxiidka ilaahay arrinkiisa waxaanu ka leenahay annagoo caqiidaysan muctaqidiina waxaad ka xaalaynaysaa naquulu damiirka ku asturan baad ka xaalaynaysaa annagoo caqiidaysan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waafajintiisana ku sugan waxaanu leenahay ina allaha waaxid alla waa waaxid waa alla keliya waa waaxidun fii daatihi daatadiisa ayuu waaxid iyo keli ku yahay waa waaxidun fii afcaalihi afcaashiisa ayuu keli leeyahay alla subxaanahu wa tacaala oo waxa uu samaynayo iyo waxa uu abuurayo ilahay isagaa la keli ah waaxidun fii asmaa'ihi wa sifaatih asmaadiisa iyo sifaadkiisa ayuu gooni la yahay waaxidun fii istixqaaqihi lilcubuudiya mudashada ilaahay subxaanahu wa tacaala oo mutay cibaado ayuu gooni la yahay oo aanu wax shariik ah alla subxaanahu wa tacaala aanu lahayn markaa lafdigaa waaxid eraygaasi waxa weeyaan waa ismun min asmaa'i illaahi tacaala sida qur-aankaba ilaahay ku yidhi huwa allaahu alwaaxidu alqahaar waa ka alla yidhi subxaanahu wa tacaala waaxidun axad axad kudheedu waa ism min asmaa'i illaahi tacaala qul huwa allaahu axad waa ka alla yidhi subxaanahu wa tacaala marka halkan wuxuu ku bilaabay tawxiidkii ayuu ku bilaabay oo waaxid marka la yidhaahdo kelinimadaas waxa weeyaan macaanida soo gelaysa waxay tahay anwaacdii tawxiidka oo dhan ayaa soo gelaya tuu doona ha ahaado alrububiya aluluhiya yani maxaa kale asmaa wa sifaat tawxiidkay soo wadi gelaysa macrifati waalihbaat iyo ka labaad oo ah tawxiid alalabi waalqasdi labadaana waa loo qaybshaa waxaa kaloo loo qaybiyaa tawxiid saddex baa loo qaybiya alrububiya aluluhiya walasmaa wasifaat saddexdaas oo taqsiimkaas dad badan oo ahlubidaca iyo markay ahlu sunnaha bushinayaan waxay leeyihiin tawxiid uu ibnu taymiya keenay bay dadkan ku socdaanoo waa saddex bay ama saddex ilaah bay sheegaan bay yidhahdaan kuwa maaratay iyagu fogeynayaan ama qaar waxay leeyihiin waa qalad waxaa sheegaysaanoo dee waa wax salafkii laga yaqiinay maaha hadalkaasna waa hadal baatil ah ee waxaa laga hadlaya waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala tawxiidkiisa iyo kelinimadiisa ayaa macaanidaa saddexdaa u qaybsamaysa taqsiimkaasina maaha taqsiim ibnu taymiya la yimi ee waa taqsiim raggii salafka ay la yimaadeen oo ragga aqwaashooda laga haya taqsiimkaa waxaa ka mid ah abujacfar aabari kitaabkan abariga ah maxaan ku dhahdaa mufasirka sheekha mufasirka ah oo mashhuurka ah tafsiirkiisa wuu ku keenay taqsiimka noocaasa ibnu bata ayaa isaguna ku keenay yani kutubtiisa ibnu manda oo ragga kutubta caqiidada ka hadla ayaa ka mida oo mutaqadimiintii baa ka hadlay ibnu cabdilbar ayaa ka hadlay rag far badan oo ahluxadiidka oo mutaqadimiintiia ayaa sheegay taqsiimka ulaaiga ah saddexda ah taqsiimkuna wax eeba maaha waa waa min baabi istiqraa' iyo tatabuc markii la raacraacay baa waxa ay ku soo ururaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in loo keliyeeyo saddexdaa qodob baa macaanida tawxiidkao dhammi ay soo hoosgelaysaa oo alrububiya maxaa looga jeedaa waa ifraad اllahi biاlkhalqi wاlmilki wاtadbiir in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo keliyeeyo abuurka abuurka in loo keliyeeyo oo la yidhaahdo ilaahay isagaa uunka dhan abuuray wax wax abuuray uunkan oo aan alla ayn ma jiro alaa lahu alkhalqu waalamru abuurka iyo amarkuba isaga ayay alla subxaanahu wa tacala u sugan yahay hal min khaaliqin gayru اllahi yarsuqukum min aلsamaa'i wاlard yacni cid aan ahayn alle oo khaaliq oo idinka arsaaqaysaa samada miyaa jirta waa jawaabtu waa maya marka waxaa weeyaan waa allaha uunka dhan abuuray oo aan wax la wadaagsaa jirin abuurka oo xagga nafciga iyo dhib iyo dheef wax noolayn wax dilid iyo tasarruf dhammaantii isaga ayaa iskale wuxuu la keli yahay khalqigu la keli yahay milkiga iyo lahaanshaha ayuu la keli yahay oo tabaaraka ilahay wuxuu uhi tabaaraka aladii biyadihi اlmulku wahuwa calaa kulli shayin qadiir yacni waa allaha gacantiisa uu ku jiro milki dhammaantii isagaa iskale unka dhammaantii tadbiirka iyo maamulka iyo tasarufka kownka dhan isagaa ku tasarufaya ilaahay subxaana wa tacaala markaa cid laleh oo la sheegan karta oo maxaan ku dhahaa sheegan karta waxa la yidhaahdo rubuubiye ma jirto taasi markaa waa nooca koowaad nooca labaad oo tawxiidka macaanidiisa ka mida waxaa weeye aluluhiya oo looga jeedo ifraad اllahi biاlcibaada in ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaado loo keliyeeyo keligii alle subxaanahu wa tacaala la caabudo oo loo tukado isaga oo keligii la baryo oo keligii loo nadro oo keligii la jeclaado allah subxaanahu wa tacaala wixii cibaado uu mutaysto oo jacaylka cibaadada iyo cabsida cibaadada intaba isaga keligii la siiyo ayaa uluuhiya la yidhaahdaa taas weeyaan oo aan cid kaa la siinin alasmaa wa sifaatkuna waxay noqonaysaa in ilaahay loo keliyeeyo bimaa sama allaahu bihi nafsahu oo wasafa bihi nafsahu wixii ilaahay uu ku magacaabay naftiisa oo ilaahay naftiisa uu ku sifeeyey ama kitaabka qur-aanka ha ahaado ama calaa lisaani nebiyihi nebiyullaahi moxamed carabkiisaba ha ahaadeen in ilaahay subxaana wa tacaala loo sugo oo asmaada loo sugo oo sifaadka loo sugo min hayri taxriifin walaa tactiilin wa min hayri takyiifin walaa tamhiilin arrimahaas oo dhan iyadoo laga ilaalinayo marka taas ayaa waxaa la yidhahdaa tawxiidka loo jeedaa waa macnahaas marka uu leeyahay naquulu bitawxiid illaahi muctaqidiina bianna allaha waaxidun waaxidka loo jeedaa waa caynkaas inuu ilaahay la keli yahay sifaadkiisa ilahay inuu la keli yahay cibaadadiisa ilahay uu rabbinimo la keli yahay tawxiid rububiya marka gaaladu way qirtay oo mushrikii quraysh way qiranaayeen gaalada adduunkao dhammina waxaa weeye nin inkiraya oo tajaahul samaynaya mooyaane la iskuma khilaafsanaa walain sa'altahum man khalaqahum layaquulunna allah yaa abuuray uunka marka la yidhaha ilah baa abuuray odhanaya walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalardi layaquulunna khalaqahunna alcasiizu alcaliim bay odhanayaan ilaahay inuu abuuray markaa saasay gaaladu garanaysa laakiin waxaa lagu haystay waxay ahayd tawxiid ululuhiya innahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaaha ila allahu yastakbiruun marka le ilaahay keligii caabuda oo cibaadada u goonni yeela oo asnaamta iyo wixii ilaahay ka sokeeya ee aa weynaynaysaan ka kaalay marka la yidhaahdo ayay waxay odhanayaan ajacala aalihata ilaahan waaxidan inna haadaa la shayun cujaab ilaahyadii o dhan ba midkeeda yaa lagu soo koobay waa arrin yaab labay odhanaya markaa taalama inkirsanayn oo haddaad tidhaahdo sawka fircoonba diiday bal ka waran sawka qur-aankuba yidhi fircoon dadkiisii muxuu ku yidhi maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaah aan aniga hayn idinma ogi buu yidhi ama wuxuu kaloo yidhi ana rabbukum ulaclaa rabbigiinnii sarreeyey baan ahay taa macnaheedu ma aha inuu diidan yahay ilaah rabbinimo uma diidana laakiin wuxuu rabaa isaga in lala caabudo oo waxaa u daliila inuu ilaahay ogol yahay dee nebiyullaahi muusa calayhi asalaam oo rasuuloo la soo diray ayaa fircoon wuxuu ku leeyahay laqad calimta maa anzala haaulaa ilaa rabbu asamaawaati waalardi basaa'ir laqad calimta waad ogaatay laamku waa muwaaa lilqasr qad oo xarfu taxqiiqa la socda qad calimta waad ogaatay fircoonow maa anzala haaulaa'i ilaa rabbu asamaawaat inaanu soo dejin arrimahan lagaala hadlaya ee mucjizaadka in wax lala yimi samaawaadka rabbigii iska lahaa mooyaane cid kale inaan soo dejin waad ogaatay buu leeyahy marka nabiyullaahi muuse ma ogada marka inuu ka war hayo fircoon arrinta inuu garanayo badheerayo marka arrintu waa badheer waa tajaahul baa la iska jaahil yeelid waxaad og tahay ood inkiraysa baa la yidhahdaa qur-aanku waa sii caddeeyey oo meel kale ilaahay wuxuu ku leeyahay wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusahum dulman wa culuwan baa ilahi yidhi subxana wa tacaala wajaxaduu biha way inkireen mucjizaadkii iyo waxyaabihii nabiyullaahi muuse la yimi wastayqanathaa walxaal istayqanathaa anfusahum naftoodii ay yaqiinsatay ay yaqiinsatay dulmanna waxaad ka xaalaynaysaa waawa jaxaduu dulman xaala yihiin bay jaxadiyeen waculuwan xaala yihiin bay jaxadiyeen iyagoo markaa iskibrinayaan oo maxaanku idhaahdaa takabur iyo isla weyni darteed bay u jaxdiyeen oo u diideen markay naftooduna yaqiinsatay oy hubaal iyo yaqiin ay arrintaa u haystaan bay kibir iyo isla weyni bay arrimaha u diideen taasaa markaa kuu muujinaysaa inaanu fircoon diidanayn rabbinimada ilaahay aanu diidanayn laakiin waxa weeye anigana ha lay caabudo oo ha layla caabudo ilaahay buu markaa uu rabaa ee maaha inuu rabbinimo u diidan yahay oo bal ka warran kuwa yidhi majuusta iyaguna tanawiyada ama maanawiya kuwa kule maxaanku dhahay asalka adduunkani laba shay buu ka yimi waxaa asal oo annuuru waadulma laba ilaah baa jira bay yidhaahdaanoo midna waa ka nuurka midna waa ka mugdiga kuwaa ka warran miyaanay marka iyagu qudhoodu maaragtay halkaa aanaan la diidanayn waxay leeyihiin iyagaa qudhoodu markay saa leeyihiin waxay sarraysiinayaan mid baa sarreeya oo ka weyn ee nuurka kaas baa sarreeya bay leeyihin ka kale magdow isagu xagga sharkunbu ku khaasiya naf badan maray bay ku leeyihin macnaha markaa halkaa waxaad moodaa marka la soo xooriyo hadalka in tawxiidka rabbinimo inaan dad makhluuqaadka unka ku nooli tajaahul mooyaane cid badani aana inkirsan xitaa kuwa shuuciyiinta ee ku leh adduunku abiica ayuu iska ahaaday waa abiica waa iska ahaaday oo ilaah ma jiro iska khuraafaad markaad dhabta iyo xaqiiqadooda eegto way ogol yihiin way ogol yihiin oo luqaadkoodu marka ay ku isimka ilaahay ku yaalaa oo wax badan baad ka arkaysa inay ogol yihiin markaad la sheekaysto aad aragto waad fahmi karta taasi waxa weeye marka waa tawxiidka rabbinimo markaynu leenahay tawxiid rububiya gaaloo dhan waa taqiinaynaa maaha macnaheedu in la fudayaysto oo la dhayalsanayo oo aad sahlanayso tawxiidka rabbinimo ee waxa weeyaan saamayn badan buu ku leeyahay qofka mu'minka ee muwaxidka ah oo markaad qalbigaaga tawxiidka rabbinimo uu galo waxaan shaki lahayn ilaahay uluuhiyadiisa iyo inuu cibaado mutaysto ayaa si fiican aad markaa ugu saamoobaysa walidaalika baa qur-aanku intaa wuxuu kuu furayaa kownka inaad eegtaa lagugu baraarujinaya kownkan waa waa wax tusaale ilaahay wuxuu sameeyey ah oo lagu leeyahay ilaahay subxaanaه wa tacaala inaad ku garata lagaa doonayo ina fii khalqi الsamaawaati wاlأrض waاkhtilaafi اlleyli wالnahaar wاlfulki alatii tajri fi اlbaxri bima yanfacu الnaas wma أnzl اllah min الsamaaءi min maain faaxyaa bihi arda bacda mowtiha wabaa fiiha min kuli daaba watasriif الriyaaxi wالصaxaabi اlmusahari bayna الsamaaءi wاlأrض laaayaati liqowmi yacqiluun baa ilahay subxana wa taala oo abuurka samaawaadka ilaahay abuuray iyo dhulka u abuuray iyo isbedbedelka habeenkiiyo maalintu ay isbedelayaan doonyaha badaha ku socda oo wax dadka anfacaya sida roobka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo shubayo oo dhulka dhintay uu ku noolaynayo makhluuqaadka maxaan ku dhahdaa uu faafiraya uunka dhan ka buuxa dabaylaha isbedbedelaya daruuraha socda samaawaadka iyo dhulka dhexdooda waxaasoo dhan waa aayaad calaamaad ku tusinaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala kelinimadiisa dadka caqliga leh ee wax garanayana calaamaad u ah markaa tawxiidka rabbinimo waa waddada loo marayo uluuhiyada loo marayo oo markaad tawxiidka rabbinimo fahanto wuxuu ku siinayaa oo aad markiiba fahmi kartaa allah subxaanahu wa tacaala inuu yahay ka keliya ee cibaadada mutaystay qur-aankuna tawxiidka rabbinimo marka la soo deliishanayo nimankan gaaladaba waxaa laga qancinayaa waxyaabahaasoo dhan ay og yihiin o ay garanayaan ayaa waxaa la leeyahay war maxaad haddaba ilahay u garan weydo afalaa tattaquun afalaa tacqiluun markay dee sheegaan oo yidhaahdaan ilaahay baa waxaa abuuray qul man yarsuqukum min asamaa'i walardi sayaquuluuna lilah bay odhanayaan markaasaa loodhanaya afalaa tattaquun afalaa tadakkaruun meydinaan ilaahay garan meydinaan ilaahay ka cabsanayn idinkoo gartay inuu saa wax u abuuray oo idin arsaaqayo meydinaan ilaahay subxaana wa tacala garanayn marka arrimaha noocaas waxay keenayaan yacni tawxiidka rabbinimo qudhiisu waa muhimmadiisa gaarka ayuu leeyahay ee maaha in dadku si khaldan u fahmaan marka la yidhaahdo waxa weeyaan gaaladii uunbaa markaa tiqiinay kaas in macno qadan loo fahmo maaha marka tawxiidka labaad waxaa weeye tawxiid uluhiya in allaha waaxidun waa waaxid waxaa ka mid ah tawxiid uluhiya ka mid ah waana tawxiidka rususha lala soo diray laqad arsalnaa nuuxan ilaa qawmi faqaala yaa qawmi icbudu اllaha maa lakum min ilaahin hayru yacni ilaahay caabuda tolkayow ilaah aan isaga ahayn idinma ogiye maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin hayru ilaah aan isaga ahayni idinma sugnaanin ee alla subxaanahu wa tacaala caabuda caynkaasuu nebiyullaahi nuux yidhi caynkaasuu nebiyullaahi huud yidhi ucbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru nebiyullaahi saalix baa yidhi nebiyullaahi shucayb baa yidhi nebi walba oo la soo diray ummadda wuxuu u sheegayay ilaahay keligii in la caabudo walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu llaha wاjtanibu طaaguut ayuu leeyahy allah subxaanaه wa tacaala oo markan laa shariika lahu shariika waxaa la yidhahdaa man lahu nasiibu min ashay qofka shay nasiib ku leh oo shurko ku leh ayaa shariik la yidhahdaa macnaheedu waxa weeyaan ilaahay subxaanaه wa tacaala cid shariik la ah oo la wadaagsata abuurka uu samaawaadka abuuray adduunka o dhan u abuuray maamulka uu adduunka o dhan maamulayo tadbiirka adduunka o dhan uu ku tasarufayo cibaadada uu ilaahay leeyahay sifaadka iyo asmaada uu leeyahay intaasoo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala wax la shariig kula leh oo la wadaagsada oo laleh ma jiro alle subxaanahu wa tacaala walidaalika laa shariika lahu waxay mu'akidun ku tahay adkayn waxay u tahay tawxiidka maqaamu tawxiidka tawxiidka maqaamkiisa sarreeya ayuunbay markaa adkayn u tahay oo waxay yidhaahdaan waxyaabaha tawxiidka lagu fasiro waxyaabaha ugu weyn waxaa ka mid a nafyu shariik can illah in ilaahay laga anfiyo shariik ayaa tawxiidka waxaa lagu fasira u waaweyn kaasa u waaweyn walidaalika ba waxay yidhahdaan wabididdiha tatamayazu lashyaau ashyaadu waxay ku soocantaa oo ku muuqataa didkeeda oo ilaahay marka laga anfiyo dee tawxiidba iman maayo ilaa maxaan ku leh laga anfiyo shariik laga anfiyo oo marka laa ilaaha ila allahu la yidhaahdo nafyi ihbaat baa ku jira waxaad alle u diidaysaa oo ka anfinaysaa wax allaalayo wixii markaa cibaado oo dhan baad ka anfinaysaa alla kayrkii allahna baad u sugaysaa subxaanahu wa tacaala marka waxaa weeyaan nafyu shariik fi rububiya rububiyada markaa shariik kuma laha yani waxa wey uluuhiyada cid la wadaagsataa ma jirto alasmaa wa sifaatna cid ilaahay subxaanahu wa tacaala la wadaagsanaysaa ma jirto laa shariika lahu macnaheedu waa caynkaas walaa shaya miluhu walaa shaya yucjizuhu walaa ilaaha hayruhu walaa shaya shay ma jiro miluhu isagoo kale ah walaa shaya yucjizuhu shay cajzi gelinaya oo alle subxaanahu wa tacaala yani banjarinayaa ma jiro walaa ilaaha hayruhu ay laa macbuuda bixaqin ilaa huwa bay la macnatay laa ilaaha hayruhu ilaah aan isaga ahayni ma jiro weeyaan laa shaya miluhu wax la mida alle subxaanahu wa tacaala ma jiro laa fii daatihi walaa fii sifaatihi walaa fii afcaalihi sifaatkiisa wax la midii ma jiro ilaahi subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan daatadiisa wax la midii ma jiro afcaashiisa wax la midii ma jiro xuquuqda uu leeyahay wax la midii ma jiro oo markaa miliyadan hadda saddexdan qodob waxay u kala noqonayaan saddexdii tawxiidba saddexdii maxaan ku dhahdaa macaaniya tawxiidku lahaa ayay u kala noqonayaan oo marka laa shaya miluhu la yidhaha xagguu u noqday tawxiidul alasmaa wasifaat laa shaya yucjizuhu marka la yidhaahdo muxuu noqday tawxiid arububiya laa ilaaha hayruhu muxuu noqday tawxiid aluluuhiya saddexdii buu kugu noqonaya markaa laa shaya miluhu wax la midii ma jiro macnaheedu waxa weeyaan xaggee laga soo qaatay inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wax la midii jirin qur-aanka laga soo qaatay lafdigaas qur-aanka ayaa ku hadlo ilaahay wuxuu uhi laysa ka milihi shay-un wa huwa asamiicu albasiir alle wax la midii ma jiro waana alla samiica oo maqal badan waa alla caliim oo cilmi iyo ogaal badan waxaa kaloo laga soo qaatay walam yakun lahu kufuwan axad wax u dhigma alle subxaanahu wa tacala ma jiro waxaa laga soo qaatay hal taclamu lahu samiyan waxaa laga soo qaatay falaa tadribuu lilaahi alamhaal aayaadkaasoo dhami waxay ku tusinayaan oo ay diidayaan almiliya waxa la yidhahdo nafyu lmumaaala mumaalo ayay anfinayaan mumaahaladuna waxa weeyaan alle subxaanahu wa tacaala wax la midii ma jiro laa fi lkayfi walaa fi sifa xagga kayfiyada oo sifaatka ilaahay uu leeyahay waxyaabaha u mutaystay sifaatka iyo asmaada uu leeyahay kayfiyadooda wax ilaahay kula midii ma jiro wax la mida sifada macnahay leedahay wax la midii ma jiro walidaalika ba waxaa la anfinayaa marka halkan laga hadlayo waxaa la anfinayaa nimanka la yidhaha mujasimada mujasima ama mushabbiha tawaa'if lumay baa jira oo iyagu odhanaya makhluuqa waxaa u wanaagsan bani aadamka ilaahay wuxuu sharfay waxa uu abuuray bani aadamka ugu qiimo badan walaqad karamnaa bani aadama mar haddii bani aadamku ugu sharaf badan yahay waxa weeye bani aadamka ilahay way isu egyihin bay yidhahdeen walciyaadu billah waxaase ku hadleen oo waxay yidhahdeen lahu yadun ka yadinaa yani gacan buu leeyahy gacanteennoo kalaa buu leeyahay walahu maxaan ku dhahday wajhun ka wajhinaa waxaasay ku hadleen oo baatil ah marka kuwaas ayaa lagu radinayaa halka kan oo yani nimanka la yidhaahdo mushabbiha ama mujasimataa doontaba dheh waxa weeyaan waa lagu radinaya aayadda qur-aanka laysa ka milihi shay-un wa huwa samiicu albasiir aayaddaasaan laga soo qaatay labada daa'ifo ee iska soo hor jeeda oo kuwana mushabbiha la yidhahdo waa kuwan hadda sheegnay kuwana mucatila la yidhaahdo oo iyagu tactiilinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala asmaadiisa oo waxay leeyihiin ama asmaaday diidan yihiin ama qaarkood asmaaday sugayaan oo sifaadkay diidan yihiin mid kastaba ha ahaadeene mucaطile ayaa la yidhahdaa marka labadaa qolaba aayaddaasi way radinaysaa oo laysa ka milihi shay-un marka la yidhaahdo yaa lagu radiyey mushabbiho wa huwa samiicu lbasiir marka la yidhahdo yaa lagu radiyey mucaطilo walidaalika waxay yidhahdaan almumahilu yacbudu sanaman waalmucaطilu yacbudu cadaman yacni ninka mumahilka ah ee ilaahay wax u ekaysiinaya sanam buu caabudaya oo markuu dee wax bani aadam ku shabbahay oo wax muuqaal leh oo si qaab maaragtay bini aadama oo halkaa taagan dhagaxa soo taagan uu ka dhigay sanam buu caabuday ila gaalaba waxay dhigatay sanam bay mee dhigteen ooy caabudeen nimanka mucadilada la yidhaha markay ka hadleeyeen asmaad iyo sifaadka ilaahay ilaahay ka anfiyeen waxaan jirin bay caabudayaan oo marka la yidhahda hal la sifeeye qaar baa sii fogaaday oo aad u fog oo waxay odhanayaan laa fooq walaa taxti laa jiha laguma sheegi karo oo maxaan ku dhahdaa sifa looma sheegi karo laa samiican walaa basiir walaa calim walaa waxaasoo dhan bay taxeen oo markaad rabto cadamba inaad sifayso oo cadam in la sheego tilmaanta nimankaasi ay ku sheegeen wax uga fiican la heli maayo cadamka marka waxa weeyaan kuwaasina waxaan jirin bay caabudayaan marka waxa weeyaan laa shay'a miluhu waxaa lagu anfinayaa waxa weeyaan qolyahaasaa lagu anfinayaa waxayna u noqonaysaa noocii koowaad noocaynu soo sheegnay oo tawxiid اlasmaa'i wasifaat bay u noqotay walaa shaya shay ma jiro yucjizuhu cajzi gelinaya sababtu maxay tahay waa likamaali qudratihi qudradiisa taamka awgeed weeyaan waayo dee ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisu waa taam oo waxaas markay waxaas waa caajiz marka la yidhaahdo ama waa dacfi tamar darro oo waxa aanu qaban karaynin ama dacfigaasi xagga aqoonta iyo ogaalku noqon karaa waxba waxaanu ogeyn waa waa waa daciif aan cilmi lahayn qof aan awood iyo xagga jidhka ka lahayn waxaa loodhanaya waa daciif laakiin allah subxaanahu wa tacala waa ka nasahan yahay sifaadka naqsiga oo dhan alla subxaanahu wa tacala waa ka nasahan yahay waa likamaali qudratihi qudradiisa kaamilka ee taamka awgeed weyan ina allaha calaa kulli shayin qadiir waa alla wax walba karoo awooda wamaa kaana allahu liyucjizahu min shayin fi الsamaawaati walaa fi اlardi inahu kaana caliima qadiira ilaahay subxaanaه wa tacaala wax cajzi geliya adduunka samaawaad iyo dhul wax ku sugan wax cajzi gelinaya oo banjarinaya oo tamar dhigaya alla subxaana wa taala tabar gabayo oo alla subxaana wa tacaala awooddiisa maxaan kuha ka hor iman karaay samaawaad iyo dhultoona ma jiraan sababtu maxay tahay inahu kaana caliiman qadiiran baa lagu tacqiibiyey caliiman qadiiran waayo shaygaasi markuu caajiz ka yahay cajzigu wuxuu noqonayaa baynu nidhi ama waa cajzi xagga markaa awoodda iyo tamarta ah oo markaa dee qofkaasi waa tamar daran yahy baad odhanaysaa waxa ma qaadi karo waa ka caajizay baad oo leedahay ama muxuu noqon karaa ogaalka shaygaasi waa shay cilmi u baahan markaa wuu ka caajizo aqoonuma leh masaladaa kama jawaabi karo aqoonuma leh marka waxa weeye xagga aqoonta sidaa darteed ba waxaa leeyi wamaa kaana lahu liyucjizahu markii laga anfiyey cajziga ayaa waxaa leeyi innahu kaana caliiman xakiiman waa caliim oo alla wax walba og weeyaan waa caliiman qadiiran waa qadiir oo waa alla awood badan weeye alla subxaanahu wa tacaala wasica kursiyuhu الsamaawaati واlard walaa yauuduhu xifduhuma yani xifdintoodu cuslayn mayso yani waa awooddiisa weyn iyo qudradiisa cadiimka wa huwa alcaliyu اlcaiim wey alla subxaana wa tacaala saa darteed ba waxaa la yidhahdaa ahlu sunnuhu waxay leeyihiin marka nafyi kasta sifo kasta oo sifatu naqsi ah oo maxaan ku ilaahay laga hufayo o laga nasahayo waxaa ku sugan didkeedaa ku sugan oo maxay ah kamaal yacni sifo taam ah oo taa cajzigaa ka soo hor jeeda ayaa ku sugan wa kullu nafyin ya'tii fii sifaati اllahi fi اlkitaabi waالsunna inamaa huwa lihubuuti kamaali diddi yacni sifo kasta oo kitaabkiiyo sunnaha ilaahay subxaanaه wa tacaala uu kaga anfiyey rabbigii uu ka anfiyey kitaabkiiyo sunnaha lagu anfiyey waa lihubuuti kamaali diddi waxaa sugan sifadaa didkeeda oo kamaala baa sugan tusaaluhu muxuu yahay walaa yadlimu rabbuka axada ilaahay subxaanaه wa tacaala cidna ma dulmiyo waa likamaali cadli waa la caadila oo cadli buu ku sifaysan yahay oo dulmiga ka soo horjeeda saa darteed aan wax u dulminayn laa yaczubu canhu midqaalu daratin fi اsamaawaati walaa fi اlardi yani kagama maqna samaawaad iyo dhul daro wax leeg yani quraanshada dhuudhacasada la yidhaha wax leegi samaawaad iyo dhultoona alla subxaana wa tacaala kagama maqno yani waxaanu ogeyn ma jiro waa og yahay waa maxay waa likamaali cilmihi cilmigiisa maxaan ku dhahay taamkaa weeyaanoo wax kastaba la socda ilahay wuxuu uhi wamaa masanaa min luquub yani waxaa la yidhahda daal nama taaban waa likamaali yani qudratihi qudradiisoo weyn weeye alla subxaana wa tacaala laa taakhuduhu sinatun walaa nowm waxa la yidhaha lulo iyo hurdatoona ilaahay kuma timaado waa likamaali xayaatihi nolol taama ayuu ilaahay subxaana wa tacaala leeyahay iyo kamaali xayaati wa qayuumiyati saa darteed ba waxay leeyihiin nafyu sarf nafyi khali ah oo didkiisii meesha aanu jirin ka soo horjeedkiisii oo sifatulkamaali nafyi khaliyi madxi maahe waxa weeyaan ammaano kuma yimaado xitaa luqada carbeed shayga haddii la anfiyo nafyi kha baraxla oo aan kamaal didkiisa la sugin ka soo horjeedkiisu ammaan maaha walidaalika wuxuu yidhi qubayilatun laa yaqdiruuna annaasa bidimmatin walaa yadlimuuna annaasa xabbata khardali oo markaa ma ammaanayo ee qabiilkaas wuu caaya wuxuuhi waa qubayila taas alagu waa qabiil yaro waa reer yar oo laa yaqdiruuna bidimmatin ballanka ma khiyaameeyaan buudhi ballanka ma khiyaameeyaan oo ballanka kama baxaan walaa yadlimuuna annaasa xabbata khardali dadkana ma dulmiyaan xabata khardal wax leegna dadka ma gaadhsiiyaan marka taasi ammaan maa ninka saa u gebiya ammaan kama ahee wuxuu le waa tabardarra de waa qubayila buu yidhi waaba reer yaroo naflayn buu leey macnaha marka macnaha wuxuu uga jeedaa mararka qaarkood shaygaa laga anfinayo walaa yadlimuuna annaasa xabata khardalin baynu macnaha ujeedna ay tahay marka laga anfinayo dulmiga inaan waxba dulminayn ila dulmi dad laga anfiyey asalkiisu ammaan buu ahaa marka meesha mar haddii aan kamaalka didkiisa aanu meesha ku jirin ammaan noqon maayo ammaan noqon maayo saasaad ku garanaysa waa licajzihim iyo dacfihim baa marka arrintu saa ay u tahay nin kale oo isna shaaciri jaahili wuxuu lahaa nimanka carbeed ee jaahiliga laakina qawmii wain kaanuu dawii cadadin laysuu min ashari fii shayin wainhaana qowmkaygu wuxuu yidhi wain kaanuu dawii cadadin kuwa tiro u saaxay oo badanba ha ahaadeene laysuu min ashari fii shay waxba shar lama yimaadaan buu idhi wainhaana shar kumaba yaraadee wax dhiba ma keenaan buu idhi markaa de wa nin geelaysiba dhacay buu ahaadoo markaasuu wuxuu qolo kalu lahaa marka haddaan reerkaa ka dhalan lahaa maanta geeliga waa la dhicin lahaa laakiin nimankan wuxuu iska tiro badnaadeene niman wax dhib keeni kara oo wax qaban kara ma aha marka arrintu meesha waxay ka muuqanaysaa macnaha waxaa loo jeedaa yacani nafyiga dulmiga la anfiyo oo keliya ammaan maaha luqada carbeed xitaa mar haddii aanu la soconin wax le didkiisa oo kamaal ihi laakiin allah subxaanahu wa tacaala isagu marka uu sifo kasta oo dulmiya ama xumaana uu iska anfiyey waxaa meeshaa ku jirta waa likamaali diddihi yani kaa didkiisa oo kamaal ayaa meesha ku jira weeyaan marka wuxuu yidhi walaa shaya yucjizuhu waxa alle subxaanahu wa tacaala cajzi gelinayaana ma jiro walaa ilaaha hayruhu walaa ilaaha macbuud ma jiro hayruhu yani maaragtay hayrkii ah oo cibaado mutaystaa ma jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa cibaadada mutaysta oo markaana wuxuu ka hadlayaa waxa weeye tii lala soo diray rususha oo dhan lala soo diray oo noocii maxaan ku dhahda tawxiidka noocii saddexaad oo tawxiid uluhiya la yidhaahdo walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu allaha wajtanibu taaguut oo macnuhu uu yahay halkaas laa ilaaha hayruhu ay laa macbuuda bixaqin ila allah waa kelimatu laa ilaha ila allah oo kale weeyaan cid cibaado mutaysataa ma jirto ila allahu alla mooyaan waayo ilaahay waa allaha khaaliqa waa allaha raasiqa waa allaha maaliga adduunka maamulaya waa allaha maxaan ku hantiyey waa ku tasarufaya isaga ayaa markaa wuxuu mutaystaa cibaado dhammaanteed oo dhan buu mutaystaa wixii ilaahay khayri ka soo hadhayna wixii ka soo hadhayna waa baatil oo dadka qaarkood markay ku macnaynayaan walaa ilaaha hayruhu ay laa ilaaha mawjuudun ilaah joogaa ma jiro aan isaga ahaynin tafsiirkaas waa khata oo marka laa ilaaha illa allah ay macnaynayaan baa dadka qaarkood waxay yidhaahdeen laa ilaaha fi lwujuudi ila allah adduunkan ilaah jooga ma jira isaga mooyaane macnaha sax maaha waxa weye ilaahyo kale waa jiraan oo la caabudaa laakiin macnaha loo jeeda waxa weeye laa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu mooyaane waayo ilaahyo kale ayaa jira oo la caabudayo oo baatil lagu caabudayo dalika bianna allaha huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil baa ilahi yihi subxana wa tacaala ka xaqi waa allah subxaana wa tacaala waxa ilaahay sukadii la caabudayaana waa baatil marka ilaahay sukadii in wax la caabudayo aayaddaa sugtay oo ilaahyo la caabudo o alla ka sokeeyo oo kayrkii la caabudaa baa jira si aayaddaas ay tilmaamayso waxaa kaloo ilaahay leeyahay aayaadku way fara badan yihiin yani noocaa ka hadlaya oo maalan tilmaamaya maxaan ku dhahdaa wixii ilahay ka sokeeyo la caabudo way fara badan yihin qur'anka adaa dib ugu noqonaya marka wixii alla ka soo hadhay laa yamlikuuna shay-an wax tala ah oo amar ah oo tasaruf ah oo tadbiir oo maamul ah ay leeyihiin ma jiro khulaasada warku wuxuu noqonayaa ilaahay waa waaxidu fii daatihi wa asmaa'ihi wa sifaatihi asmaadiisa iyo sifaadkiisa daatadiisa keli buu leeyahay waaxid wuxuu ku yahay alle istixqaaqa uu mudanaya cibaadada uu la keli yahay alle subxaanahu wa tacala wax shabbahaya oo makhluuqaadka uunka wuxuu abuuray oo dhan wax shabbahaya ma jiraan waayo waa alle calaa ku ee wax walba karaba awoodo weeyaan wax alle subxaanahu wa tacaala cajzi gelinaya oo maxaan ku awooddiisa ka hor imanaya ma jiro isagun baana cibaado mutaysta intaasaynu ku dayn doonaa billahi tawfiiq subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk